magaalada garowe ee xarunta dowlada puntland yaweyba laku hirgeliyay madarasada daarul xadiis ee xalaqaadka cilmiga iyo xifdinta qur-aanka kariimka taas ayuu hirgeliyeen waxaanu kamid ah waxgaradka iyo dhalinyarada deegaanka weybana fursado shalduwan ku hela doonaan ardayda magaalada waliba laka barada doona xifdinta qur-aanka kariimka tawjiidsi baradowka tafsiirka iyo axaadiista weybana munaasabada furitaanka goobro ku hayay culama ganacsata dhalinyara odayaalka dhaqanka bilaan iyo mas-uuliyiin kale ankoreen maamulaha macadka sheekh cabdulaahi iyo weyba sharaxaad ku biyey hirgelinta madarasadu iyo muhiimada markaas lagu leeyay usoona bulshada ansharaxi walyaabayo gobada doonaan waa xaflad daafura oo lagu daafurayo goob waxbarasho oo cusub oo ah markiska daarulxadiid lilxalaqaat alcilmiya wa taxfiid alqur'aan alkariim wax yar haddii aan ka bixiyo faahfaahin kulleejka iyo waxa loo asaasay waxa uu bixinayo markiska daarulxadiid waa xarun xarays weeye oo ardada lagu haynayo cuntadooda iyo jiifkooda iyo waxbarashadoodaba ay meeshooda ku helayaan kaasoo ka duwan xarumaha xarayska ee hadda jira kolley xarumo fara badan baa furan oo dadka lagu xareeyo meesha tan xarunta daarulxadiid iyadu waxay kaga duwan tahay waxyaalo dhowra hadday noqoto dhanka waxbarashada iyo hadday noqoto wax kabeddelka ardayda la qabanayo iyo inay noqdaan arday tayo leh dhinaga kale hana ku mid ee hubnooga shalduwna ayaa ku qayb galay munaasabada iyo ku hadleen sada markaasyo muhiim anka etaa in deegaanka lagu hirgeliyay madarasa lagu wada helo kara baradowka qur-aanka kariimka iyo tawjiidshay tafsiirka iyo axaadiistis iyo weliba hano kalo badan cilmulxadiidka iyo qur-aanka iyo waa daawo siduu markuu qof bukoodo isbitaalka loo geeyo takhtarka daawada loo tuso hadhow jiradiisii markii la xadeeyo takhtarka jirada uu qabo qofkaana ku takhasusay loo gudbiyo waa waxaa la rabaa in jirada bulshadeenna ku jirta oo alli kaabsi la-aanta ah haddii shiikha ama shiikh la mid ah ama jaamacadda ka soo baxay haddii wasiir laga dhigo inayna musuq maasuq iyo xoogaha wax isdaba marinayn ma ballan qaadaysaan ha ma ku dhaaranaysaan mase waxa weeye la jiifiyaano bannaan la joojiyaano bannaan insha allah waxaan rajaynayaa maxadku inuu noqdo baycaddan maanta taalla macallimiintii iyo ardadii bedeli lahayd iyo dadkii bedeli lahaa in ilaahay maxadkaa ka soo saaro waxaa idinku haysta waddanka macallimiin fara badan waa ninkaa mobeylka la yidhaahdo ninkii wax baran lahaa kaasaa idinka macallinsan maanta wuxuu haystaa dadkii boqol kiiba siddeetan ama sagaashan dhalinyarada isagaa haysta dugsigaan ciyaalka geynayo anugu shuruud baa la galaa inaan ciyaalka layga dilin laba ciladood baa jirta oo dugsiga ciyaalka nacsiisa ama qur-aanka ay ku nacaan cilladda koowaad oo ah waalidku inaysan bareega waxaa la yidhaahdo aysa carruurta siin markay dugsiga aadayaan laakiin markay iskuulka aadayaan bareeg baa siinaa u qorshaysan aysan waayinoo maalinla ku xisaabtamaan marka waa in haddii bareeg lagu siiyo ciyaalka iskuulka waa in dugsigana lagu siiyo si ay u jeclaadaan inay aadaan sidoo kalena haddii iskuulkii waxay u jeclaanayaan waxaa weeye xiisado waxay leeyihiin xataa ay ku ciyaaraan oo gaar ah macallinka ardada inuu la sheekaysto si ay qur-aanka u jeclaadaan sidaasi lamidna in ushi beddelkeedii la keeno wax lagu wax kale lagu beddelo si qur-aankii loo jeclaysiiyo hirgelinta madarasada daarul xadiis ee magaalada garowe wayba nagada doontee tayool badan ku fayidi doonaan ardayda magaalada garowe iyo deegaanada hoos kooyo